bismillaahi raxmaan raxiim dhegaysan kusoo dhowaada qodobada warka kuwada ugu doorkaroon ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre oo maanta dhagax dhagax xarunta golaha culimmada soomaaliyeed duqa muqdisho oo shir guddoomiyey kun looga hadlayay amniga iyo furista waddooyinka xihan guddoomiyaha sudma oo kulan la qaatay ku-xigeenka ergaga qaramada midoobey ee soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo kormeer ku tegay deegaana ka tirsan gobolka mudug oo ay ka jirto biyo-la'aan baahsan warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan kuurida waqooyi oo riday gantaalkii ugu horreeyey muddo laba bilood ah qodobadaasi wixii ku soo kordhaa ayaad warka ku dhegaysan doontaan hadduu eebbe inuu qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay shirkadda korontada shabeelle
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorka horan markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibare ayaa maanta dhagax dhagax xarunta golaha culimada soomaaliyeed maxamed diiqi yusuuf ayaa qodobkani muqdisho kasoo diray ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay xarunta golaha culammada soomaaliyeed ee daarul iftaa xaruntan oo noqon doonta saldhig rasmi ah oo ay leeyihiin golaha culammada soomaaliyeed welibana ay kasoo bixi doonaan wadfooyin ku saabsan arrimaha masiiriga ah ee diinteena islaamka munaasabadda dhagaxdhiga xaruntan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya mukhtaar roobo cali abuumansuur iyo qaar ka mid ah culummada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xusay in bulshada soomaaliyeed ay yihiin kuwa jecel diintooda islamarkaana ay culummadu weligoodba horseed ugu ahaayeen iyadoo oo taas laga duulayana la hirgeliyey xarunta oo baahi weyn loo qabay ugu horeyn qaar ka tirsan culimmada soomaaliyeed ee maanta ka qaybgalay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey dhagax dhigga xarunta golaha culimmada soomaaliyeed oo la ogaan jiray wixii hore culummadu ay ducfi ay soo mari jireen maanta in daarul ifta la dhagax dhigo weliba loo dooro buqcadii ugu munaasabsanayd waa masjidkii atadaamun alislaami halkaan uu noo yahay barlamaankii halkaan uu yahay amnigii iyo arrimaha gudaha halkaan yihiin weliba calaa bawaabat qasri riyaasa oo aan joogno maanta de waxaan leenahay hambalyo hambalyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay waqul icmaluu fasayra allahu acmalakum warasuuluhu walmu'minuun yacni ilaahay iyo rasuulkiisa mu'miniinta ayaa arkaya shaqeeya marka shaqadii ilaahay iyo rasuulkiisa mu'miniintu ay arkaayeen oo shaqo lagu farxa ayaa maanta meeshtan meeshan taalla macadkaas weyn oo asagana dhowr iyo konton sano aan la furinoo meesha isaga burbursanaayo wasiirku intuu dayaxtir ku sameeyey haddana uu furayo maanta master digrii lagu qaadanayana injaazaadku ka mid yahay iyo xajkii sida loo nadaamiyey iyo culimmada soomaaliyeedoo la mideeyey laba jeerna shir caalamiya loo qabtay iyo inay culimmadu maydaanka cadowga khawaarijta lagula dagaalamayo markii ugu horraysa wasiirku uu geeyey oo risaaladii dacwada ay guteen ay ka guteen waajibka qaran ee dalka dib u xorayntiisa iyo kayrkoodba arrimahaas kayrkood runtii marka waxaan dhihi karnaa waa wasaarat najaaxaat wasiirka wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalk soomaaliya sheekh mukhtaar roobo cali abuumansuur ayaa sheegay in maanta dalkeenu uu yeelanayo xarunta dhexe ee golaha culimmada soomaaliyeed welibana uu aad u soo dhoweeyey maanta dhagax dhigtay khilaaf in badan jiray inuu soo afjaro waxaan rajaynaynaa culimmadii xaruntooda iyo tan baarlamaanka oo iska soo horjeedo inay runtii wax badan kan booqan doono oo ay ka soo bixi doonto natiijo ummadda ay u aagi doonaan insha allahu tacaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare ayaa sheegay in xaruntan ay saldhig u noqon doonto masaa-isha diiniga ah ee loo baahan yahay in loo iftiimiyo ummadda soomaaliyeed aad baad u garanaysaan baahida aynu u qabno runtii inay culimmadu isu timaaddo arrintaa waxaan isleeyahay waddankan iyo dalkan iyo dadkan iskuwadadiisa iyo diinta horumarinteeda ayay qayb weyn ka tahay wadammadoo dhan baa leh kuwa xataa jaaliyadaha islaamka ku nool yihiin een ayagu muslimiin ahayn ku magacawnayn ayaa leh laakiin innagu inaan yeelan weyno runtii waa dib u dhac iyo iyo iyo takhalluf inagu dhacay weeye maanta ayaynu insha allah ka soo kabanaynaa waana maarayaa culimmada aad bay u mahadsan yihiin dadaalka ay iyagu iskood u wadaan ay isugu yimaadeen ee ay ku sameeyeen maxaan ku dhahaa madallooyinka iyo maxaan ku dhahaa maxaan ku dhahaa guddiyada gaargaarka ah ee markii dambena isugu yimaadeen ee majliska culimmada ay ku leeyihiin haddii aysan ayagu jiri lahaynna injaazaadkii faraha badnaa hadda laga soo shekeeyey runtii lama qabteen gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kulan loogu hadlayey amniga caasimada iyo furista wadooyinka xiran la qaata hay-adaha amniga gobolka banaadir gudoomiyaha ahna duqa magaalada muqdisho mudane maxamed axmed amiir ayaa shir gudoomiyey kulankaa loogu hadlayey dardargelinta amniga caasimada isku xirka bulshada iyo hay-adaha amniga furista wadooyinka xiran taageerada ciidanka iyo udiyaargarowga doorashooyinka qabsoomi doona magaalada muqdisho kulankan uu goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir mudane maxamed axmed dire yabooho ayaa warbixin loogu dhageystay taliyayaasha qaybta guud ee booliska nabad sugidda iyo boliis militari kuwaas oo soo bandhigay guulaha dhinaca amniga ee magaalada muqdisho iyo qorshayaasha xasilinta caasimada gudoomiye hay-adda sudma mudane maxamuud maclan cabdulle ayaa kulan muhiim ah la yeeshay ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya george conway oo horkacayay madax ka socotay hay-adaha kala duwan ee qaramada midoobey oo ay ku jirto oja kulankan ayaa si gaar ah diiradda loogu saaray xaaladda abaaraha ee dalka qorshayaasha ka jawaabista baahiyaha bini-aadinimo ee sanadka laba kun iyo shan iyo labaatanka iyo sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta hay-adaha gargaarka iyo hay-adda sodmaa sidoo kale kulanka ayaa loogu hadlayey sidii loo abaabuli lahaa shir guud oo lagu ururinayo dhaqaalo lagu taageero dadka nugul ee ay saameeyeen abaaraha iyo xaaladaha kale ee dalka ka taagan mas-uuliyiin ka tirsan galmudug ayaa kormeer ku tegay deegaana ka tirsan gobolka mudug oo ay ka jirto biyiyari aada u baahsan dirsaaq maxamed ayaa qodobkani kalkacayo kasoo diray wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda ee garsoorka dowlad goboleedka galmudug maxamuud guure guud oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee arrimaha samafalka iyo mashaariicda maamulka gobolka mudug iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha galmudug ayaa gaaray deegaanka dhardhaar halkaas oo ay ka jiraan baahiyo biyood sidoo kalena bulshada ku nooli ay horumar ka muujiyeen tabcashada beeraha balse caqabada ugu badan ee haysata ay tahay biyo la-aana qaar ka mid a maamulka iyo bulshada deegaanka dhardhaar ayaana ugu horeyn ka waramay horumarada ka jira deegaanka iyo sidoo kale baahiyaha biyood ay u baahan yihiin in laga caawiyo
meel haddaan biyo ka jirin bala kama maqnaalayo meel haddii biyo laga waayo oo aysan biyo ka jirin bala waa u diyaar bali wax la cabo oo lagu noolaado wax lagu weysaysto wax wax lagu kariyo midna haddaan la arag baaba iyo bala kama dhimana waxaad moodaa marka biyaha ceel baa la qoday ceelkaa la qoday wuu kaafin waayey canaabtii joogtay haddana dadkii wuxuu u baahday in maanta laga faa'iidayso mashruucii yimid iyo ka horba isku day ahaan in dhulka la shafiicsado dadku uusan ka maarmi karin wixii loogu safri jiray gobollada kore oo fogfog oo ilaa muqdisho iyoo kale loogu ari jiray baabuurta laga sugi jiray degaankii annagu aanu joognay ilaahay noogu sahlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka mudug ee galmudug bedele liibaan maxamed ayaa isla dhankiisa sheegay
aada iyo aad aan u faraxsanaa waxaan maanta indheena kusoo aragnay runtii mashruuc runtii aada iyo aad si fiican looga faa'iidaystay oo maantay beertaas intaas la eego deegaanka dhadhar ku taalla oo dalageedu aada looga faa'iday deegaankan iyo deegaanada kaleba iyo runtii halabuurkan ay wasaaraddu ku dhiirigelinaysto dadka xoolo dhaqatada ah inay beeraley noqdaan aada iyo aad baan uga mahad celinaynaa waan hadlaynaa wasaaradda dadaaladaas sii xoojiya intaa ka gadaal waxaan rabaa sidoo kale inaan ka mahad celiniyo isku tashiga dadka beeraleyda ah ee ay ku horgeliyeen ceelkan oo maantay doorkiisu hadda u marayo doorkii in biyihii lasoo saaray laakiin ay awoodi waayeen in haantii iyo soolarkii iyo meeshii waastada xoolaha ka caawiyay ama lagana waraabinayay beeraha oo ay rabaan in biyaha loo xiriiriyo waxaan dhammaan ka codsanayaa dowladda heerarkeeda kala duwan oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda beeraha saaxiibkii galbeetigeeda ee agaasimaha iyo dhammaan saaxiibada wasaaradda iyo dhammaan dowladda inteeda kaleba in laga qayb qaabto ceelkan ugu dambayn wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug maxamuud guure guuleed ayaa bogaadiyey horumarada beeraha ee ka muuqanaya deegaanka dhardhaar isagoo dhan kale la sheegay in wax laga qaban doono baahiyaha biyooda ay sheegteen bulshadaasi
si aan lafteena deegaanka u aragno iyo dadka howlaha ay qabsadeen isku tashiga ah ee runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay maalinba waa maalin
waxaan joognay wakti dhulkaanu aanu wax ceer ah barkad mooyaane aanu ka jirin waxaan soo marray wakti markii dadka ceer loo sheego ay diidayeen ama lahaayeen ee ma rabno maantana waxaan joognaa wakti qof walbaaba uu leeyahay warbiyo ha la keeno ha la ballaariyo taas waxaa keenhaya waxaa la arkay horumarku faa'iidada uu leeyahay aad iyo aad baan ilaahay baa uga mahad celinaynaa dareenka dadka oo ah inay garteen waxa u wanaagsan ilaahay baan uga shukriyaynaa nabadda iyo xasiloonida mar haddii aan xasilooni jirin waxba ma qabsan kartid sababaha dagaalada looga hortegahayo ee colaadda loo diidayo waxaa weeye in horumarkaas aanu heli- helayn jaaniska hadda u haysto Ee, runtii sidii mas-uuliyiinta hore ay sheegeen dadkuna dadkii hore u deganaan jiray waa ka ballaartay waa deegaan fiday dareenkii hore ahaa xoolo dhaqasho kaliya lagu koobnaana hadda dadku ma joogo wuxuu ku haminahayaa inuu beera samaysto waayo waxaa la ogaaday adoo beer leh xoolana inaad adoo xoolole beerna samaysan karta Ee, biyuhuna intaasoo dhan inay yihiin nolosha rasmiga oo taabanaysa oo intaasoo dhan aas-aaska u ah waran kenyaan baa ka talan meel walbaba biyashay ka biya badan tahay waa ka khayr badan tahay waa ka dad badan tahay waayo dadku biyuhu soo aadahay halka aad naga dhegaysanaysaana waa radio joor markana warka dibadda kuurida waqooyi ayaa riday wax u muuqda gantaal balastik ah oo ridada dhex ah oo ay ku gantay badda dhanka bari sida ay sheegeen milatariga kuurida koonfureed waana gantaalkii ugu horreeyey ee pyongyang ay rido muddo laba bilood ah gantaalka ayaa ku socda xawaare gaaraya hal dhibac boqol kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin badda ayaa sheegay in ay si adag u cambaareeyeen falka daandaansiga cad ah daafurka qorshahan ayaa kusoo beegmaya xilli antony blinken uu booqasho ku tegay magaalada seoul si uu wadahadal ula yeesho qaar ka mid ah hogaamiyaasha muhiimka ah ee kuuriyada koonfureed horey blinken wuxuu ula kulmay kusimaha madaxweynaha jo sangmo halkaas oo uu ku tilmaamay sbasig washington iyo seoul inuu yahay dhagaxa nabadda iyo xasiloonida gacanka kuuriya militariga kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in ay xoojiyeen la socodka gantaalada mustaqbalka ee kuurida waqooyi ayna si dhow ula wadaagayaan macluumaadka ku saabsan gantaalada maanta la riday maraykanka iyo jabaan dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaari waa naga intaa ciduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ayna facebook kulana radio johar sidaas iyo nabadgelyo